ya halgan walahi dagaal ka socda iyo u dhexeeya dagaalka
dagaalka wuxuu udhahay waxa kuwan oo tibiyiinka magaaladaasi shabaab soo weerare waa gartay marka een, xerada dagaalka uu ka socdo magaalada qiyaas ahaan in meeqa ayay u jirtaa
xeerada dhexdii magaalada dhexdii uga taalaa geeska oo geesay xoogaa ka jirtaa dhexdiina uga taalaa waa gartay marka dagaalka goormuu bilowday dagaalka wuxuu bilaabday salaada subax ayuu bilaabday marka asalaamu calaykum wadhowla salaam naqsan
waa gartay marka een, weerarka hadda ee, ma socdaa
ha wuu socdaa ilaa hadda hadda xabado goosgoos ayaa udhacaya waa gartay marka ee, wax khasaare oo ka dhashay ee, dagaalkaasi oo aada ogtihiin Waxaa- dadkiina deegaanka waxaas weliba hadda kale xaqiijiyin ma lahana waa gartay marka waxaad ii sheegtaa een, weerarka muxuu ku bilowday sharaxaad iga siiyey maxaad maqasheen
dig weyn ayaa dhacday digta weyn markay dhacday kabacdi dagaal labada dhinacaa bilowdana ilaa hadda wuu socdaan xabadaha wada hadda haddana isku soo naqsadeen badda hata wada weli dhaco
waa gartay marka ee, xaaladda guud ee ee- ee deegaankaasi ka waran saaka iyo dadka shacabka waxa ay dareemayaan
walaa dadka shacabka qof walba meesheeda le ku gambanaysa waxay dareemaysaa cab- cabsi waa dareemi kartaa adiga qof waa gartay xeradahaasi la weeraray ma ciidanka etoobiya keliya ayaa deganaa mise kuwa dawladda soomaaliya ayagana qayb ayay ka ahaayeen
kuwa dawladda soomaaliya ayaga magaalada gees kale ka degan yihiin marka ayaga wax badaa way ridooyaan inaan lasoo weerarin kale taas ma xaqiijin karo laakiin ayagana way ridooyaan kuwaana sadiinkana way ridi hayaan waa gartay wax qaraxya oo waaweyn miyaad maqlaysaa
ha waa dhaco qaraxyo waaweyn dhaco qoryo waaweyn hadda haddana xabadihii sacda isku bilaaba ay sugana socotaa waa gartay dagaaladii hore iyo midka haddan ka socda deegaankaasi farqa ceenkee ayaa udhexeeya
wallahi hadda dagaalkan halgan maanta ka socdo weli dagaal aan intaa jooga halgan saas uga dhacay ma arkin